alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay kitaabu salaati اljamaaca baabu salaati اlmusaafir fasliga u dambeeya ee uu kaga hadlayo axkaamu اljamci beyna الsalaateyn fi الsafari wagayrihi axkaamta ay leedahay jamcinta la jamciyo labada salaadood ee mid waktigeeda la isugu geeyo oo lasoo hormariyo ta dambe ama ta hore la dib dhigo wuxuu sheegay musanifku raxima llahu tacaala jamca xukumkiisu inuu yahay aljawaas yajuusu اljamcu beyna الظuhri wاlcasri taqdiima wataakhiira wاlmagribi wاlcishaai kadalika fi safari طawiil macanuu marka waxa weeye jamacu waa shay bannaan laakiin shay mustaxaba ama sunno ah ma aha waxaa kaloo marka uu sheegay salaadaha la jamciyey inay yihiin duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa salaada subax iyada salaad kaloo lala jamciyaa ma jirto salaada markaa casar iyo salaada maqribna lama jamcin karo jamcu inuu laba nooc yahay buu sheegay jamcu taqdiim waa ta dambe in lasoo raro ta hore waktigeeda la keeno iyo jamcu taakhiir oo ah ta hore in la raro ta dambe waktigeeda la geeyo waxaa kaloo uu sheegay safarka markaa lagu jamcin karo labada salaadood ee mid waktigeeda lagaga rari karaa inuu yahay safarka markaa tawiilka ah ee dheer oo ah marxalataan waxaa kaloo markaa shardiga safarku inuu noqdo mubaax ugu yaraan waxaa kaloo uu ka hadlay maadaama jamcu taaki taqdiim iyo jamcu taakhiir labaduba ay bannaan yihiin ayuhumaa afdal wuxuu markaa tilmaamay mid sidiisa fadli dheeraada u leh oo ka kale uu dheeryahay inaanu jirin ee arrintu ay u noqonayso tafdiilku u noqonayo marba xaaladda qofku siday tahay haddii salaada hore waktigeeda uu soconayo dambena waktigeeda uu degayo tan waktigeeda soconaya hore inuu dib u dhigaa afdala buuli waayo sidaas ayaa u sahlan oo bilaa kadeeda haddii waxa weeyaan ta hore waktigeeda uu degan yahay ta dambena waktigeeda uu soconayana taa inuu jamcu taqdiim sameeyo ayaa afdala sidaasi ayaa u sahlan halkaa waxay isweydiiyaan haddii labada salaadoodba waktigooda uu socdo tooriyo ta dambaba tusaale ahaan duhurkiina socod buu ku beegmaya casarkiina socod buu ku beegmaya ama labadaba musaafir ha ahaadee wuu degan yahay meel buu degan yahay ayuhumaa afdal inuu jamcu taqdiim sameeyo jamca horumarinta inuu jamcu taakhiir sameeyo jamca dib u dhigista saaxib lmuqni oo ah khatiibku wuxuu sheegay sida afdalkii inuu yahay ataakhiir dib u dhigista waxaanu ku sababeeyey ana waqta athaaniyati waqt lilulaa xaqiiqatan salaada labaad oo ta damba ah waktigeedu ta horena wakti buu u yahay xaqiiq ahaan waxaana markaa masalada ka farcamay masaa-il hore inoo soo martay haddii gabadhi markaa ay daahir garowdo waktiga casarka duhurkii inay tukanayso ay soo qalaynayso haddii ay waktiga markaa cishaa'iga daahir garowdana maqribkiina inay inay tukanayso ibn xajar ilhaytam isagu waa ka duwanya wuxu uhi ataqdiimu awlaa inuu jamcu taqdiim sameeyo haddii labadaba waktigooda uu soconayo ama labadaba uu deganya ayaa fiican wa lima fiihi min almusaaracati ila alcibaada wa lima fii dalika min bara'ati dima waayo dee cibaadadiibuu u degdegay dumadiisiina horu u beri yeelay oo wakti markaa uu cibaadadii gudan karayo cibaada la-aan kamuu dhigin waktiga dambena waxaa dhici kartay inuu gaari waayaba adiladuna waxay dhiiri gelisay in cibaadada loo degdego wasaaricu ilaa makfirati min rabbikum iyo fastabiqu lkhayraat iyo adilada la midka ah waayo darsigeenu wuxuu ka bilaabmayaa washuruuطu الtaqdiimi ثalaaثat albudaaءaة bاlأulى jamcu waa laba nooc saynu sheegnay jamcu taqdiim waa salaada dambe ta hore waktigeeda in la keeno iyo jamcu taakhiir waa salaada hore ta dambe waktigeeda in la geeyo jamcu taqdiim waa salaada dambe ta hore waktigeeda in la keeno jamcu taakhiirna waa salaada hore ta dambe waktigeeda in la geeyo labada markaa jamacba shuruud bay leeyihin shuruuddooduna way kala duwantah markaa jamcu taqdiimka ayuu ku bilaabay wuxuu yihi washuruuطu الtaqdiimi salaada dambe in lasoo hormariyo oo ta hore waktigeeda la tukadaa shuruuddeedu halaaثatun saddex weeyi shardiga koobad waa albudaaءatu waa bilaabis biاluulaa ta hore lagu bilaabo oo haddaad duhur iyo casar jamcinayso ood casarka markaa soo hormarinayso waxaa shardia inaad duhur wada tukato inaad duhur hor tukato haddii kale jamcaasi ansixi maayo haddaad maqrib iyo cishaai jamcinayso oo waktiga maqribka aad isugu keenaysana waxaa shardia inaad maqribka hor tukato waayo salaada hore waktiga iyada ayaa leh salaadan dambe ee lala jamcinayaana taabic bay u tahay iyaday daba socod u tahay qaacidada fiqigiina waxay tidhaahdaa ataabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi shayga shay markaa raacsan ee daba socdaa kama hormari karo ilaa bidaliil fiqhan waa sidaa luqatanna waa sidaas lihaadaabaa naxwaha marka la joogo baabu tawaabic tawaabicdu matbuuceeda kama hormari karto xaalado gaara oo shuruud gaara ay leedahay mooyaane tusaale waxaynu soo maray maamuumku waa qofka la tukinayaa imaamka inaanu ka horeyn karin oo xagga qiblada aanu ka xigi karin leanna waa taabic maamuumkuna waa matbuuc waa kii la raacayay si kalena qaacida waa u siyaaqeeyaano waxay idhaahdaan attaabicu taabicun shaygu hadduu shay taabic u yahay oo uu isaga daba socod u yahay iyo raacsane isaga ayuu markaa axkaamtiisa yeelanayaa isagaana dambeynaya ka uu raacsan yahay ayaana horeynaya markaa shardiga koobaad waa kaas falow sallaahuma haddii uu tukado labadii salaadood jamcu taqdiimka uu ku sameynayey isaga oo tii horeysay horeysiiyey mubtadian bilula wafabana fasaaduha taa hore inay faasid tahay ay caddaato fasadat athaaniyatu ta labaadna faasid bay noqonaysaa duhur iyo casar buu waktiga duhurka isugu keenaya duhurkiibuu hortukaday casarkiibuu ku xigsiiyey intaa dabeed waxaa caddaatay duhurkiisu inay ahayd duhur faasida shuruuddii sixada ayay wax ka maqan yihiin ama rukun arkaantii kamida ayaa ka maqan ta labaadna way fasaahadaysaa iyaduna way buraysaa waayo ataabicu taabicun oo xukumkaa fasaadka ayay ku raacaysaa oo tan labaad sixadeeda waxaa shardi u ahaa salaadii hore waktiga lahayd inay ka hormartay oo si saxan ay u dhacday shardigana waxaynu ognahay haddii la waayo wixii shardiga u ahaana waa la waayaya wamaa yalzamu min cadamihi alcadam weyi markaa shardigii baa maqan oo albudaa'atu biluulaa saxiixatan in labada salaadood tii horeysay uu horeysiiyo iyadoo markaa salaad saxiixa ah oo si saxa u dhacday shardiga labaduba niyat ljamci weeye waa labada salaadood inuu jamciyo waa inuu niyeysto waayo salaada waktigeeda in laga soo hormariyaa waxay u dhacdaa siyaabo kala duwan sahwi bay u dhici kartaa qofka arrinkaa ilow baa u geyn karaa waxaa kale u dhici kartaa jamcu taqdiim uu rukso u haysto qofku inuu sidaa u yeelayo mutalaacibi mid iska ciyaaraya buu noqon karaa oo salaada waktigeedii ogaan uga soo raray iyo ciyaar iyadoo wuxu rukseynayo waktigeeda inuu kasoo raraa aanu jirin maxaa kala soocaya markaa niyada ayaa kala soocaysa waxaa shardigan loo dhigay liyatamayaza taqdiimu lmashruuc can taqdiimi gayri lmashruuc so horumarinta salaada waktigeedii laga soo hormariyo ee la sharciyeeyey inay ka soocanto oo niyada ay kaga soocanto soo horumarinta aan sharciga ahayn waxaa kaloo u daliila xadiidkii inama alacmaalu binniyat wainama likuli imriin maa nawa haddaba labada salaadood inuu jamcinayo goormuu niyoonaya wuxu uhi wamaxaluhaa niyadaa shardiga oo niyat ljamci ah maxalkeeda iyo meesheeda ay alfaadilu weeye waa halka ay ku fadli badan tahay waa awal luula oo labada salaadoodta hore bilowgeeda waa inuu niyeysto inta kalena uu raacinayo oo jamcu taqdiim uu sameynayo waayo sidaasaa niyooyinka asalo ah inay niy waliba niyooyinka cibaadaadka inay fii awal cibaada niyadu waxa weyaan ay dhacdo wa tajuusu way bannaan tahay niyadaasi niyatuljamcigaah bi ahnaa'ihaa labada salaadoodta hore dhexdeeda fil abhari qowlka markaa abharkaa ee shaafici marka lagu socdo marka niyadu waa inay dhacdo fii awali lula sidaasi waa sida afdalkaa weeye waayo dee waxaa daba yaalla watajuusu fi ahnaa'iha fi labhari ahnaa'ihaana waxaa looga jeedaa salaada hore meel ka mida un isagoo maraya ha noqoto dhexda xataa walow maca asalaam markuu rukunka tasliimta iyo salaam naqsiga ku jiraba ha noqotee inuu niyeysto ta kalena inuu raacinayo arrintani waxay ku sababaysan tahay lianna aljamca wa damu thaaniyati liluulaa jamacu waa ta dambe inta hore loo geeyo oo waktigeeda la tukado marka inta aanu ta hore ka faaruqin waktigiisu geyntu weli waa baaqi weeye laakiin hadduu ta hore ka faaruqo waxa weeyaan waktu dam waa ma waxa weeyaan faa-it waa mid ka tegay oo dhaafay ayuu noqonaya waaya oo aljamcu damu thaaniyati lula faida wujidat fi hadi lxaalati lam yuujid aljamcu biduuni niyati mar haddii salaadii hore iyadoo weli lagu jiro la niyeystay in la jamcinayo dee jamcu niya la-aan kumuu dhicin qasrigana loogama qiyaas qaadan karo oo qasrigu waa ka duwan yahay waxay noqonaysaa isagoo qasri niyoon hadduu salaadii galo in salaadii qeyb ka midii dhamaystiran ay ku dhacday salaada qeyb kamid mar hadday dhamaystiran ku dhacdayna imtanaca qasruha aw taqsiiruhaa in la gaabiyaa waa mamnuuc weeye waaya qiil baa wuxuu odhanayaa niyatuljamciga waxaa lala iman karaa salaada hore marka laga baxo kadib laakiin ta labaad weli aan la xidhan alimaamu nawwina raximah allahu tacaala majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu ihi wahuwa qawiy waa qowl xoog badan buu ihi shardiga saddexaad almuwaalaatu weeye waa in labadaas salaadood ee la jamcinayo oo jamcu taqdiim lagu sameynayo waa in la xidhiidhiyo bian laa yauula wayaxsulu wa taxsulu lmuwaalaat muwaalaatku waxay ku xasilaysaa bian laa yatuula inaanu dheeraan beynahumaa dhexdooda faslun macanaa kala saaris la kala saaray waa inaanay dheeraan waxaa markaa shardiga labada salaadood la jamcinayo jamcu taqdiim lagu sameynayo inay isku xigaan oo wakti dheer aan loo dhaxaysiin taa waxaa u daliila sunnaha nebiga caleyh isalaatu wasalaam ayaa sidaa ahaa waa sida ma'huurkae nebiga caleyh isalaatu wasalaam laga soo naqilay nebigu hadduu laba salaadood jamcinayo labadaa markaa salaado xataa sunno uma dhexaysiin jirin oo lam yusabix beynahumaa waa isku xigsiin jiray arrinka labaadee daliilka ah waxa weeye waxay leeyihin haddii la kala geeyo tii hore inta la tukado wakti dheer dabadii tii labaadna la tukado laa yusama hada jamcan isu geyn dee taasi maha waa kala geyn iyo kala kaxayn oo shayga markaa taabica ahi hadduu ka infisaaluu ka go-o shaygii taabica uu ahaa waxa weeyaan ma majmuucayni noqon maayaan kuwo la jamciyo o laisu geeyey noqon maayaan kuwo la kala geeyey oo la kala kaxeeyey ayay noqonayaan waxaa kaloo ay leeyihiin labada salaadood la jamcinaya jamcaas wuxuu ka dhigayaa sidii salaad quroo kale marka salaada qurana dee ragcadaheeda waa la xidhiidhiyaa weji baa wuxuu leeyahay yajuusu ljamcu wain taala alfasl maa lam yakhruj waqt luula labadaas saladood jamcu taqdiim in lagu sameeyo way bannaan tahay inta aan ta hore waktigeedu aanu bixin waktigeedu uu joogaba walow wakti dheeriba ha u dhexeeye halkaa wuxuu yihi bianlaa yatuula baynahumaa faslun marka wixii ay daruura keento ama wakti yar ah labada salaadood jamcu taqdiim lagu sameynaya loo dhexaysiiya isagoo wax dhibama leh sida xagga dambeba aynu ku arki doono wuxuu ihi fain taala hadduu dheeraado waktiga udhexeeya walow bicudrin cudurdaar baa ku xaasilo sida salaadii horuu tukaday kadibna wuu waashay cabaar buu waalaa iyadoo salaadii hore weli waktigeedii joogo ayuu soo ayuu miyirsaday ama koom uu galay markuu tii hore tukaday koomadaasuu wakti dheer ku jiray salaadii hore weli waktigeedii jooga ayuu markaa soo miraabuu koomadii ka soo baxay marka waa faasil cudurdaar ku xaasilo wey ilowguna saas oo kale ayuu noqonaya fain taala hadduu dheeraado alfaslu baynahumaa walow bicudrin cudurdaar baa ku xaasilee wajaba waxaa waajiba taakhiiru thaaniyata dambe in la dibdhigo ilaa waktihaa waktigeedii loo loo dibdhigo ilaa waktigeedii laga gaadhayo waayo shardigii ay ku banaanaanaysay waktiga tan hore in la tukado oo waktigeedii laga soo hormariyo ayaa meesha ka baxay shardigaasi waa maxay waa almuwaalaatu waa bian laa yatuula baynahumaa fasl mar haddii dee shardigii la waayo wixii shardi u ahaana waa la waaya marka shardigii jamaca mar haddii la waayo muwaalaadkiia salaada dambe waa in waktigeedii lala sugo oo la geeyo wixii markaa banaynayey salaadan soo horumarinteeda oo jamca ah aljamcu ah ayaa shardigiisu uu maqan yahay mar hadduu shardigiisu maqan yahayna wax bannaan noqon maayo walaa yaduru dhibi maaya buu yihi faslun kala qaadis yasiirun kooban oo yari dhibi mayso waayo waxaa u daliila nebigu calayhi isalaatu wasalaam markuu jamciyey duhur iyo casar ee namiro uu ku jamciyey waa halka carafo ugu dhow sida usama ibnu zayd uu wariyey walxadiid fi saxiixeyn rasuulku calayhi isalaatu wasalaam salaadii wuxuu amray in loo eedaamo kadibna waa la aqiimay duhur buu tukaday duhur markuu dhameeyeyna waa la aqiimay casar ayuu tukaday marka duhurka iyo casarka uu jamcu taqdiimka ku sameeyey iqaama udhexaysa oo mutasilaani xaqiiqatan may ahayn xukman unbay uxidhiidhsanayn xaqiiqatan uma xidhiidhsanayn laakiin iqaamada waktigeedu wuu kooban yahay marka xadiidkaas ayaa u daliila falama jaa waxaa la mida musdelifo markuu nebigu yimi maqrib iyo cishaa u jabciyey inkastoo taasi jamcu taakhiir ay ahayd waxaa markaa la mida fasli yasiira isaguna noqonaya ama mid ay daruuraba keentay haddii tii hore markuu tukaday uu weyse jabay wuu iska weyseysanayaa kadibna tii kalu raacinaya qadarkaa waktigee weysaysiga ku dhaafayna waa kala qaadis yar mid dheer ma aha waxaa la mida saynu soo maray laba salaadood hal gebagabaysi laguma tukan karo laba salaadood farada markaa wuu gebagabaystay tii horuu tukaday gebagabaysi labaad buu u baahan yahy intaanu gebagabaysanna dalab jadiida laga rabaa inuu raadiyo biyo oo si fudud markaa khafiif oo wakti dheer aan hayn biyo u raadiyo marka waxaasoo dhami waa fasli yasiir waa kala qaadis yar weeyi taasay noqonaysaa ui walaa yaduru faslun yasiirun sidee haddaba in wakti dheeri u dhexeeyey salaada hor iyo ta dambe ee la jamcinayo lagu garanaya inuu waktigu dheer yahay iyo inuu gaaban yihi wayucrafu waxaa lagu garanayaa tuuluhu waxaa kala qaadistaas dherarkeeda waxaa lagu garanaya bilcurfi baa lagu garanaya waayo dee shareecadu may xadidin may odhan intaasun baa loo dhexaysiin karaa intaan looma dhexaysiin karo luqadiina xad kuma laha shaygu mar haddaanay shareecadu xad u sheegin luqadana aanu xad ku lahayn xukm sharcigina uu ku xidhmo yurjacu fi taxdiidihi ila curf xadidistiisa waxaa loola noqdaa curfiga ayaa loola noqdaa waxaanay masaladani markaa hoos timaadaa qaacidada fiqiga shanta qaacide waaweyn ka mid oo alcaadatu muxakama caadadu marka waa mid loo xukum taga weeye adiladuna saas ayay tilmaamtay waamur bilcurfi wacaashiruuhuna bilmacruuf gabadhii markaa imraatu abi sufyaan oo hindi markii ay ka cabatay ninkeeda ee bakhayltinimo ay ku sheegtay ay tidhi wax nagu filaan iyo carruurta nama siiyee haddaan xoolihiisa isagoon ogeyn wax ka qaato bal ka waran rasuulku wuxu uhi khudii min maali maa yakfiiki waladaki bilmacruuf xoolihiisa ka qaado wax adiga iyo ubadkaaga idinku filan waxa ku filan markaa maxaa xadidaya shareeca may xadidin sidaasoo kale lu luqana xadidi mayso iyo af curfigaa loola noqonaya waktigaa la joogiyo meeshaa la joogo waxa isagoo kale iyadoo kale uu siiyo wey xadiidkaa markuu sharaxay alxaafid ibnu xajar fatxi ilbaari wuxuu tilmaamay inuu ka mid yahay adilada qaacidada alcaadatu muxakama qiil baa wuxuu odhanayaa faasilka iyo siirka ah yar ean dheerayn waa biqadri liqaama waa iqaamada in la qadara xadiidkaa usaamayo ayuu daliishanaya walilmutayamim buu yihi qofka gebagabaystay aljamcu baa u banaan cala saxiixi wejiga saxiixa marka lagu socdo walaa yaduru dhibi maayo takhallulu alabin labada salaadood ee jamcu taqdiimka lagu sameynaya inuu kala dhex galo raadin biyo la raadinayo oo khafiifin fududoo wakti dheer aan qaadanayn markaa qofka weysaystay sida jamacu ugu banaanya baa ka gebagabaystayna ugu banaanya sida saxiixa ah waxaa markaa la odhan karaa dee faasil baa udhaxeeya oo biyo raadin baa dee udhaxaynaysa labadiisa salaadood ka gebagabaystay taa waxay markaa kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen waa min maslaxati salaa mar haddii aanay wakti dheer qaadanayn waa wax salaada danteeda iyo hagaageeda uu ku jiro weeye marka iqaamadii bay shabadaa bal iqaamadaba iyadaa uga awleysan xukunkan waayo iqaamadu dee shardi maaha laakiin gebagabaysigaa inuu ku dahaaro qaataa ama salaada uu ku banaystaa waa shardi qowlka kale ee saxiixan qaabilsani wuxuu leeyahay maya qof faral gebagabaysi ku tukaday inuu faral kale la jamciyo weliba jamcu taqdiim uma banaana waayo shardigu almuwaalaatu buu ahaa shardigii almuwaalaat baa maqano dee gebagabaysi labaad buu u baahanyay gebagabaysigiisa labaad ee talabaad u gebagabaysanayana waa in dalab uu ka horeeyo waxa weeyaan uu raadinayo biyaha walow jamaca buu hi hadduu jamciyo labadii salaadood oo jamcu taqdiim uu ku sameeyo uma calima dabeetana uu yaqiinsado tarka ruknin rukun inuu ka tegey ayuu yaqiinsaday rukunkaasi oo min aluula salaada hore ka mid a batalata labaduba way burayaan wa yuciiduhumaa labadaba wuu ku soo celinayaa jaamican xaalo uu yahay mid labada salaadood jamcinaya marka labadii salaadood ayuu jamciyey labadiiba markuu dhameeyey ayuu yaqiinsaday kama shakina wuu yaqiinsaday oo calimada shaka ayaa ka duwanoo shakigii baa ku baxay ashaku laa yuair shakiga cibaadada marka la dhamaysto kadib dhacaa wax kasoo qaad ma laha isagu marka calima bimacnaa stayqana wey shaki ma jiro halkan wuxuu yaqiinsaday labada salaadood tii hore inuu rukun ka maqan yahay labadiiba way burayaan labada salaadoodba ta hore waxay u buraysaa dee rukun baa ka maqan oo haddaanu rukunkaa ogaan uga tegin miyaanu haleeli karin oonu ka daba tegi karin si ay ta hore u ansaxdo waxaan leenahay dee faasil tawiila baa jira wakti dheer baa kasoo wareegay oo intuu talabaad tukanay o dhan baa kasoo wareegtay sooma marka tadaaruk halkan ma jiro oo tacadara tadaaruku lituuli lfasl oo salaadii koobaad buu rukunku ka maqan yahi isagoon rukunkii ka daba tegin oon la iman ayuu mid labaad tukaday markaa taa labaadna wakti dheer bay qaadanaysaa ta hore sababtay u burtay waa taas liannahu taraka bacda arkaaniha wa tacadara atadaaruku lituuli lfasl ta labaadna maxay u burtay dee ta labaad waxaa shardi u ahayd inay ta koobaad ka horeyso iyadoo si saxa u dhacday tii koobaadna maanta ma jirto waa tan lagu xukumay salaad baatila inay tahay oo rukun uu ka maqan yahay wakti dheerna uu kasoo wareegay markii rukunkaa laga tegay oon la tadaaruki karin markaa sidaas ayay labaduba ku bureen wa yuciiduhuma labada uu kusoo celinayay inshaa weyaan maan waa hadduu doono de wa yuciiduhuma uu kusoo celinaya labadaba wujuuban dhe hadduu doono maaha jaamican xaalo uu jamcinaya inshaa oo hadduu jamca doono haddii kalena ta horena waktigeedu iska tukan karaa ta kalena waktigeedu dib ugu dhigi karaa oo jamcu muxuu ugu waa waa hadduu waktigu markaa waktiga ta hore waa hadduu u qaadayo sababta markaa jamcu ugu banaanaade waa maxay liannahu lam yusali waxba ma tukanba labadii salaadoodba waa tan la tilmaamay ama la sheegay inay baatil yihiin aw min athaaniyati aw calima ama wuxuu ogaaday tarka ruknin markuu labadii salaadoodba tukaday baa wuxuu ogaaday inuu ka tegay rukn rukunkaasi oo min athaaniyati salaada labaad ka mida maxaa markaa la yeelaya fa fi lamri tafsiilun xukun qura tanimo lahaa sidii tii hore tafsiil iyo faahfaahin baa ku jirta fain lam yatul haddaanu dheerayn waktiga kasoo wareegay taa dambe tukashadeeda tadaaraka rukunkaas sidii hore aynu usoo marray buu uga daba tegi doonaa wa ilaa ee wa in taala lfaslu adi haddii wakti dheer uu kasoo wareegayna fa baailatun weyi waa salaad rukun ka maqan yahay rukunkaasina mid laga daba tegi kara aanu ahayn walaa jamca jamcina ma jiro labada salaadood tii hore way u ansaxday tii labaadna waa baail mar labaad in tukadana tii horeaan ka dabageyo on la jamciye ma odhan karo ee waktigeeda waa inuu la sugo oo sababta aanu markaa jamac u samayn karin waa maxay waa licadami lmuwaalaat waxaa shardi ah labada salaadood la jamcinayo ee lagu sameynayo jamcu taqdiim inay isku xigaanoo wakti dheere aanu udhaxayn halkana wakti dheer baa udhaxeeya oo salaadii horuu tukaday si saxay u dhacday tii labaad buu tukaday salaad baadila bay noqotay hadduu dhahaa taa labaad baan mar labaad tukanayaa taa labaad mar labaadka uu tukanayo iyo tii hore la rabay inay ku xidhiidhsanaato maxaa udhaxeeya tii labaadee faasidka ahayd baa udhexaysa soo maa marka wakti dheer baa udhexeeyo shardigii muwaalaadka ayaa meesha ka maqan saas awgeed baanu markaa jamacu ugu banaanayn waay wuxuu uhi walow jahila haddii uu jaahil ka noqdo ay kowna rukni lmatruuki min ayihima oo inuu labadaa salaadood midkood rukun ka mida uu ka tegay wuu hubaa laakiin labada salaadood rukunku teebuu ka mid ahaa ayuu garan waayey acaadahumaa labadaba uu ku soo celin liwaqtayhimaa isagoo mid walba waktigeedii tukanaya labada salaadoodba wuxuu ugu soo celinayaa dee waxaa dhici karta inuu rukunku ta hore ka maqan yahay waxaa kaloo dhici karta inuu ta dambe ka maqan yahay salaaduna si yaqiina bay qofka ugu waajibtay markaa wixii yaqiinan ugu waajibay shaki kagama dhici karo marka labadiiba waa inuu ku soo celiyo ila mid walba rukun inuu ka maqan yahay ayuu ka shakisan yahay jamacna ma samayn karo waayo waxaa dhici karta rukunku inuu ka maqan yahay ta labaad hadduu rukunku ta labaad ka maqan yahay dee taa labaadee rukunku uu ka maqan yahay ee faasidka ah ayaa kala dhex gashay tii koobaad iyo tii labaadee uu ku soo celinayay markaa mid walba waktigeedii waa inuu la sugo shardigii muwaalaadka ayaa maqan oo taa faasidkaabaa tii hore iyo tan labaad uu kusoo celinaya kala dhex gashay waayahay halkana wuxuu kaga hadlayaa waxaa loo yaqaano jamcu taakhiirka iyo shuruuddiisa halkaa wuxuu ku dhameeyey jamcu taqdiimka iyo shuruuddiisii ayuu ku dhameeyey waidaa akhara buu hi hadduu dib dhigo aluulaa salaada hore oo ta dambe waktigeeda uu geeyo duhur buu casar u riixay ama maqrib u cishaa u riixay waa jamcu taakhiir wuxuu sameynaya waa jamci dib u dhigista lam yajib itartiibu kala horaysiini waajib maaha walmuwaalaatuna waajib maaha xidhiidhna waajib maaha waniyat ljamcina waajib maaha inuu jamci niyeystaana waajib maaha oo markuu salaada gelaya inuu jam- inuu jamcinayo niyeystaa waajib maaha cala saxiix wejiga saxiixa ah marka lagu socdo amaa tartiibi inaana waajib ahayn miyaa waayo talabaad baa dee waktiga iska leh haddii tartiib la sameeyo waxay noqonaysaa in tii hore la hortukado sooma tii waktiga lahayd baa markaa taabic laga dhigay tii taabica ahaydee ta dambe waktiga ku raacsanaydee waktigeeda markaa ku daba gashayna matbuuc baa laga dhigay marka qaacidadii baa la khilaafay luqada iyo fiqigiiba lagu yaqaano ayd ataabicu taabicu ama ataabicu laa yataqadamu calaa matbuucihi waa ta labaade atartiibu beyna salawaati alkhamsi maxaa loo sameeya salaadaha shantaa in la kala horeysiiyo maxaa loo sameeya de waxaa loo sameeyaa salaad waliba wakti bay leedahay marka waktigiibaa kala horeysiinta keensanaya halkanna salaada hore ee ta dambe waktigeeda loo riixay waktigeedu wuu baxayba wakti iyadoo loo ilaalinayaa ma jiro sidaa awgeed waxaa bannaan markaa in la iyada la hortukado duhurkii tusaalehaan la hortukado dib loo dhigay in casarkii la iska tukado kadibna duhurkii dib loo dhigay la tukadaa iyaduna way bannaantay niyatuljamcina shardi maaha in jamc la niyeysto waxaa markaa jamci la niyeystaa aanay shardi u ahayn ta hore waktigeedu wuu baxayba waktigeedii asalka aha tan labaad waktigeedu wakti wuu yi lakin waktiga asalkaa maaha mar hadduu waktigeedii baxay dee waxay shabahdaa salaad qofka ka tagtay isagoo weli aan tukan waktigeedii uu baxay waxyaabaha taa tusinayana waxaa ka mida inaan ta hore loo eedaam ahayn a marka mar haddii salaad waktigeedu baxay ay ka dhigan tahay dee wax muwaalaad ma jirayaba waxay shabahdaa salaad la qalaynaya shabahdaa ficilka nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo ah labadii salaadood ee uu ku jamciyey musdelifa oo maqrib iyo cishaaya jamcuna jamcu taakhiir u ahaa inuu xidhiidhiyo nebigu dhexdooda aanu sunnaysan ee la eedaamay oo la aqimo maqrib la tukaday kadibna la aqimo cishaaya la tukaday oo faasil yasiira ayuunbaa jiray ficilka nebiguna sunanim iyo istixbaab buu tusinaya marka in muwaalaad lagu sameeyo labada salaadood ee jamcu taakhiirka lagu sameeyey shay mustaxaba weeye ta kale cid baa jirta dee shardi ka dhigaysa muwaalaadka xataa jamcu taakhiirka dhexdiisa kuwaa markaa khilaafkooda in laga baxaana waa mustaxab oo alkhuruuju min alkhilaafi almuctabari mustaxabun khilaafka wax kasoo qaad kale dhinac la ysaga baydhiyo dhinaca la isku waafaqsan yahay la maraa shay sunna ah oo mustaxaba weeye mar haddii la yidhi muwaalaad waajib ma aha arrintaa waxaa ka farcamaysa niyat ljamcina inaanay waajib ahayn salaada hore inta lagu jiro in jamac jamca la niyeystaa inaanay waajib ahayn baa ka dhalanaysa laakiin waa mustaxabun si khilaafka looga baxo waxaa kaloo ku filan salaada hore waktigeedu intaanu bixin buu niyeystay inuu dib u dhigayo sooma waana masale inoo soo socota oo salaada laba laba midkood baa lagaa rabaa sida صaxiixa ah ee jamaahiir jamaahiir usuuliyiin ay ku tageen horta wujubu الsalaa waa wujuub muwasaca wey salaadaha shanta waktigoodaa ka ballaarhan iyaga iyo wax la jinsiyaba in la sameeyo iyaga iyo wax la jinsiyaba waa waktigooda waa la sameyn karaa marka goorma ayay waa waajibka muwasici goorma waajiba jamaahiirtu waxay idhahdeen fi awal wakti bu waajiba laakiin de waa wujuub waktigiisi uu ballaarhan yahay marka salaaddii inaad tukato iyo inaad niyeysato intaanu waktigeedu bixin inaad dib u dhigaysa labada waxba kama dhexeeyaan marka sideedaba qofkan jamcu taakhiirka samaynaya salaada hore waktigeedu intuu joogay buu niyeystay salaadan inuu dib u dhigayo marka niyadaa horena waa ku filan tahay waayo wayajibu waxaa waajib uhi kownu taakhiir dib udhigistu inay ahaato biniyati ljamci mid ku xaasishay oo salaadan hadduu doonayo inuu dib u dhigo inta aanu waktigeedu bixin waa inuu niyeysto inta dambe uu la tukan doono wa ilaa haddaanu sidaa yeelin miyaa oo salaada hore waktigeedu intuu joogay ma niyeysan inuu ta dambe la tukanayo mana tukan mana niyeysan inuu dib u dhigayo fayacsi mid ilaahay caasiye buu noqonaya watakun waxay noqonaysaa salaadaa hore qadaaan bay noqonaysaa oo waktigii ficil iyo niye labadiba uu ka madhnaaday oo salaadii ma tukan mana niyeysa inuu dib u dhigayo dib u dhigis u banaan tawcaas ku noqday waa taas qadaaanna waxay unoqonaysaa de waa salaad waktigeedii uu ka saaray wixii markaa waktiga dambe ay ugu banaanaan lahayd oo niyaana aanu la iman markaa caasi buu noqonayaa toobadkeen baa waajib ku ah sidaasoo kale salaadiina inuu qaleeyo ayaa waajib ku ah waxaa markaa dib u dhigistii aan jamaca ku iman iyo tii jamaca ku timi ayaa niyadaa lagu kala soocaya qofkani salaadan inuu ta dambe la jamciyu doonaya mise ogaanbu waktigeeda uga saaraya labadaa maxaa kala saaraya in wata hore waktigeeda intuu joogo inuu niyeysto dib u dhigis iyo jamc walow jamaca taqdiiman ay walow araada an yajmaca jamca taqdiimin waa sidaas jamaca de waa ficil maadi oo inay jamcintu dhacday ayaa daahir ay ku tahay sidaana hadda looma jeedo waxaa loo jeedaa hadduu doono inuu jamciyo sidaasaa loo jeeda walihada cibaaradan minhaajka tasaahul baa ku jira waxaa ka fiican cibaarada muxararka muxararku wuxuu odhanaya walow kaana yajmacu yacanaa hadduu doonayo inuu jamciyo jamca taqdiimin buu doonaya inuu jamciyo halkan wuxuu ka gelay masaa'il tatacallaqu biljamcayn masaa'il la xidhiidha labada jamacba jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka marka wuxuu uhi walow jamaca hadduu doono inuu jamciyo beyne salaatayni jamca taqdiimi buu doonay inuu jamciyo oo fa saara wuxuu ahaaday beyne salaatayni labada salaadood intii udhaxaysay muqiiman buu ahaaday axkaamtii safarka ayaa ka gooday baطla اljamcu jamaci wuu ka buray oo jamc ma samayn karo salaaan duhur iyo casr buu doonay inuu jamcu taqdiim ku sameeyo salaadii duhur markuu tukaday ee weli aanu casar tukan ayuu muqiim noqday oo diyaaradii baa magaaladiisii lasoo fadhiisatay ama doontii baa lasoo gashay dekadii ku taalay magaaladiisi ama xagga niyadu muqiim ka noqdayo halkaa uu markaa joogaba inuu ku nagaado muqiim uu ku noqdo ayuu niyeystay casar markaa waa inuu waktigiisii la sugo waayo casar waktigan in la tukado jamac buu ku banaanaanayay soo maa jamacuna sabab buu lahaa oo sababtiisu maxay ahayd asafar sababtii qofka jamaca u banayneysay ayaa meesha ka baxday markaa muxuu yeelayaa ta dambe isagoo weli aan tukan mar haddii sababtii jamacu oo safarka ay meesha ay ka baxday waktigeedii buu la sugaya ta horena si saxa bay u dhacday oo arrintaas iyada saameyn mayso wa fi thaaniyati buu yidhi aw saara ama wuxuu noqday muqiiman buu noqday fi thaaniyati salaadii labaad ee taqdiimka lagu sameeyey waktigeedii isagoo ku jira ficilkeedii isagoo ku dhex jira oo tukanaya wa bacdahaa aw saara muqiiman buu noqday bacdahaa ta labaad markuu tukaday kadib laa yabtulu buri maayo jamacii fi lasaxi marka halkan laba suuro ayuu ku sheegay laba salaadood buu doonaya inuu jamciyo jamcu taqdiim uu ku sameeyo casar uu duhur u keeno ama cishaai maqrib uu keeno isagoo salaadii labaad labadii salaadoodba tukaday ayuu muqiim noqday jamci ka buri maayo waayo cibaadadaasi waxay u dhacday si loo ogol yahay bay u dhacday cibaadadaasi oo shaaricu markaa u ruqseeyey bay u dhacday markaa la odhan maayo waktigeedii oo weli jooga ayaad muqiim noqotay kusoo celi la odhan maayo oo cibaado waktigii uu tukaday sidaa inuu u tukado loo ogolaa wey marka ficilkaa hore iyo samayntaas ayay dumadiisu beri ay ku noqotay isagoo tii labaad kuba jira ayuu muqiim noqday oo axkaamtii safarku ay ka goobay iyadana saasuu ku dhamaystirayaa oo jamciina saasuu ugu ansaxayaa waayo salaadaasi waxay xidhantay iyadoo cudurdaarkii jamca u baneynaya oo safarku weli uu taagan yahay wuxuu bilaabay iyadoo jamca loo ogol yahay buu bilaabay mar haddii uu bilaabay iyadoo jamcintaasi loo ogol yahay oo jamcu uu jaa-is u ahaa yanaa cudurdaarkii uu baaqi ahaa weli waxa weeyaan oo idnu shaaricu u haystay jamcinta labadaa salaadood sidaas ayuu ku dhamaystirayaa ilahina wuxu uhi falaa tubطiluu acmaalakum camalkiina ha burinina aw taakhiira aw araada ama wuxuu doonay an yajmaca inuu jamciyo beyna salaateyni jamca taakhiir inuu jamciyaabuu doonay oo fa aqaama wuu nagaaday oo muqiim buu noqday bacda faraaqihima markuu labadiiba tukaday lam yuahir arrinta noocaasi wax saameyna yeelan mayso weliba waa bilitifaaq waa bilaa khilaaf waayo dee ruksa arrintaasi loo siiyey ruksadiina wuu qaatay ruksadiina fii wakti thaaniyati salaada labaad waktigeeday dhamaystiranta marka la odhan maayo ta hore waa qadaa la odhan maayo ta hore iyo ta dambe labaduba waktigoodii bay dhaceen midna waktigeedii asliga ahaa midna waktigeedii jamcu uu yeelay wa qablahu buu yihi ay qabla faraaqihima wuxuu nagaaday o qaama ma wuxuu nagaaday qablahu ay qabla faraaqihima labadii salaadood intaanu dhammayn ayuu muqiim noqday yajcalu wuxuu ka yeelayaa alulaa ta hore qadaan ta hore qala ayay noqonaysaa oo taa hore ayaa taabica jamcu taakhiirka dhexdiisa marka waa in mar hadday taabic tahay waa in sababtii jamciga dhexdeeda la helo marka sababtii markaa jamciga iyadoon dhexdeeda la helin ayuu tukaday walihada ta hore qadaan bay udhacaysaa sababu ljamci oo salaadaa hore waktiga ta dambe inuu tukado u baneynayey ayaa meeshii ka baxay inta aanu markaa weli salaadii aanu tukan marka xukumkii sababtaa ku xidhnaa isaguna wuu suulaya marka haddii la dhaahdo dee tan hore waktigeedii waabuu kasoo riixay oo kolleyba tan dambe waktigeeduu tukanaya inuu ta dambe waktigeeda tukanayo oo waktigeeda inuu tukada ay u banaantahay layskuma haysto ila waktigeeda asligaa meesha uu ka baxaybe laakiin ma adaa-an bay noqonaysaa salaad waktigeedii la tukada bay noqonaysaa mise salaad qalla ahaan loo tukaday bay noqonaysaa wey qalla ahaan in loo tukaday bay noqonaysaa لأnha taaبcaة للثانiyaة في الأdاء cudurdaar awgii ayay ta labaad adaaga taabic ugu noqotay cudurdaarkiina wuu suulay inta aanay dhamaystirmin marka wixii cudurdaarkaa ku dhisnaa wuu la suulayaa meesha uu kala baxaya markuu axkaamtii jamca halkaa ku dhameeyey لأجli sfr salaadaa loo jamcinayey halkan wuxuu ka gudagalay asbaab kaleoo salaadaha loo jamcin karo waa inagii nidhi axkaamu ljamci awsacu min axkaami اlqasr salaadaha waxaa loo gaabin karaa aw safar awgii laakiin asbaabta jamacooda banaysa cinda alfuqahaa safarka way ka ballaadhantaho way ka badantah wayajuusu waxaa bannaan buu yihi aljamcu baa bannaan laba salaadood mid waktigeeda in laysugu geeyo bilmaari roob sababtii taqdiiman ee jamca taqdiimin jamcu taqdiim lagu sameeyo waljadiidu qowlka shaaficiye jadiidkuna waa mancu waa jamca inaan la ogolayn taakhiiran xaalo jamc dib u dhigisuu yahay wa shardu taqdiimi buu yihi in roob awgii salaad waktigeeda looga soo hormariyo shardigiisu wujuuduhu weeye roobku waa inuu da-ayo u jiro awalahumaa labada salaadoodba bilowgooda walasaxu ishtiraauhu waa in la shardiyo wujuud lmaarka roobkii joogistiisa cinda salaami اlأuulaa ta hore marka laga salaamo naqsanayo halkan wuxuu kaga hadlayaa in roobka awgii laba salaadood loo jamcin karo markaa jamcu taqdiimka isaga khilaaf kuma jiro madhabka in lagu samayn karo jumhuur lfuqahaa waxay ku tegeen in maqrib iyo cishaayi roob awgii loo jamcin karo duhur iyo casar roob awgii ma loo jamcin karaa abu xaniife iyo maalik iyo axmed saddexdaa imaame saddexda madhabo kaleba way diideen in duhur iyo casar loo jamcin karo roob awgii waxaa ku tegey alimaam shaafici iyo asxaabtiisa iyo jamcun oo min alxanaabila ah isaga ayaana saxa oo afartaa salaadood la jamcin karaa waa isku mid wixii baneeyey maqrib iyo cishaayi in la jamciyo in la jamciyo duhur iyo casarna uu banaynaya maxaa u daliila roob awgii in loo jamcin karo daliil sariixa oo ku cad mas'alada lama hayo waxaa la hayaa mafhuumka xadiidka cabdillahi bn cabaas ana nabiya salaa bilmadinati sabca wa hamaaniya alduhra walcasr walmaqrib walcishaa nabigu alayh salatu slam isagoo magaalada madiine jooga bimacnaa aan musaafir ahayn uu jamciyey duhur iyo casar sidaasoo kale uu jamciyey maqrib iyo cishaa riwaayadda muslim waxaa ku xusan bilmadinati fii gayri khawfin walaa matarin iyadoo baqa aanu jirin roobna aanu jirin marka iyadoonu roob jirin buu jamciyey waxaa laga fahmay in roobka awgii loo jamcin karo taas ayaa laga fahmay mafhum اxadiiث wa an aljamca yushrac cinda alkhawfi wاlmaطr riwaayaadka qaarkood min gayri khawfin walaa safarin baa ku yimi wayo fi saxiixi muslim culimada qaarkood way intiqaadeen way qabsadeen waxay idhahdeen madiinuu joogay baaba la yidhi maxaa safar keenayba riwaayaddaasi waa shaadda bay idhahdeen macnaheedaaba faasidaba nebigu madiinuu madiinuu joogaababa la leeyahay inaanu safar jirin soo taa iska cadba safar in laga ixtiraaso oo meesha laga saaro looma baahnaba marka xadiidka waa xujaysteen waxaa kale xujaysteen qiyaas waxay uga qiyaas qaateen safarka cilada jamcisana waa almashaqa oo safarka markaa qofku markuu safro maxaa loogu baniyo laba salaadood jamciyo safarka mashaqa iyo kadeed iyo hawl iyo culays iska leh dee roobkuna isna cilada waa leeyi mashaqadaa lafteeda waa laga helayaa roobka waxaa kaloo ay yidhahdeen cabdullaahi ibnu cabaas markii la weydiiyey xadiidkan muxuu nebigu duhur iyo casar u jamciyey maqrib iyo cishaaina u jamciyey isagoo magaalada madiine joogo musaafir aan ahayn wuxu uhi araada an laa yuxarija ummatahu inaanu ummaddiisa mashaqayn oo aanu kadeedin oo u caddeeyo inuu jamcu xataa bilaa sabab wakhtiyada qaarkood bannaan yahay ayuu sidaa u yeelay markaa dee roobkuna xarajka iyo mashaqada wuu leeyahy in jamaacadii laga tagana roobku waa banneeya oo la iskaga tukado markaa guryaha marka taa lafteeda waa looga qiyaas qaadanaya saxaabada rasuulka ridwan ullah alayhim waa ka sugnaatay in salaadaha loo jamciyey liajli matr roob awgeed cabdullahi bn cumar radi allahu can ayaa ka mid a abu salma bn cabdiraxmaan ibn cawf oo taabici ah isna wuxu uhi ina min asunati ida kana yowm matiir an yajmaca bayna almaqrib walcishaa aharan baa wariyay biisnaadi saxiix sunna waxaa ka mida maalinka roob da-ayo in maqrib iyo cishaay la jamciyo marka salaadahoo dhan liajli maطr waa loo jamcin karaa duur iyo casar bal jumce iyo casar xataa iyo maqrib iyo cishaa roobku haddaba waa kee roobka intee leeg baa loo jamcin karaa alimaam shaaficiyu raximah اllahu tacala wuxuu yihi wayujmacu min qaliili maطri wa kaiirih roobka badan iyo ka yarba salaadaha waa loo jamcin karaa waxay yidhahdeen markaa ka yari waa ka intee leeg waa ka marada qoynaya qoyaankana loogama jeedo qoyaan marada intuu dhaafo dhishiq uu ka dhigo jidhka uga tallaabayo acla thawb marada hadduu dusha un ka qoynayo jamcii waa banaynaya amaba se kabaa ayuu xagga hoose uu ka qoynayaa alqaadi xuseinna iyo almutawali iyo sidaase laabudda an yakuuna waabilan bxayu yabulu thawba min alacla wاnacla min alasfal waayo qofku maro qoyan inuu ku socdaa waa mashaqo iyo kadeed dadkuna laba maro ma wada haystaan waktigaana may wada haysan iminka lafteedana dadaan laba haysan waa la heli karaa qofka haysta laftiisa inuu dee gurigii ku noqdo oo uu marada iska soo bedela waxaa laga yaabaa mashaqo iyo kadeed inay ku noqoto ayaa laga yaabaa jamcu taqdiimkii maruu ka hadlay wuxu uhi waljadiidu qowlka shaaficiye jadiidki waa mancu huwa inaan la ogolayn roob awgii in loo jamciyo labada salaadood taakhiiran ee jamca taakhiirin lama odhan karo iyadoo duhur la joogo duhurka dib baan u dhigayaa maadaama waktigii duhurka roob uu da-yo oo casarka ayuun baan la tukanayaa waayo cilada loo jamcinaya soo roobka maaha waktiga casarka inuu roob jiri dooniyo in kale lama oga marka waxaa dhici karta haddii la waktiga casarkaa duhur la geynayaa dee in labadii salaadood la jamciyo cudurdaarkii loo jamcinayo roobka isagoo aan jirin saas ayaa dhici karta qadiimku wuxuu leeyahay mee roobku jamcu taakhiirna wuu banaynaya sida safarkuba uu baneeyo adoo musaafira soo duhurka waktiga casarka dib uguma dhigan kartid waktiga casarka inaad musaafir noqon doonto miyaad ogti waa maya dee tanna waa la mid bay yidhahdeen weliba qadiim qura maaha ee waa mansuusun fi ljadiidi ayضa sida damiiri najmulwahaadka uu ku sheegay oo qowl shaafici uu nasgareeyey oo jadiidka laftiisana ku jira wuxu uhi shardu taqdiimi in labadii salaadood tii dambe lasoo hormariyo shardigiisu wujuuduhu awalahumaa ama wa shardu taqdiim jamcu taqdiim in lagu sameeyo laba salaadood roob awgii waa wujuuduhu roobku waa inuu joogo awalahumaa ay fii awalihima fii awali salaateyn salaada hore iyo ta dambe labadaba bilowgooda roobku waa inuu da-yo si uu jamacii u xaasilo iyadoo cudurdaarkii uu jiro markaa ta horena awalkeeda waa inuu roobku da-yo roobkaa daabitkiisa aynu sheegnay ta dambena awalkeeda waa inuu da-yo inta labadaa udhaxaysa iyo inta ka dambaysa inuu roob da-ayaa shardi maaha iskaba goonaadaba markaad maqribka gelaysay roobku uu da-yay salaaddii cishaad la jamcinaysay markaad gelaysay roobku uu da-yay inta udhaxaysa maqribka iyo cishaaga roobku ha go-naado markaad cishaa'iga gashay roobka ha go-o mar hadduu awalkeedii da-yay kugu filan wala asaxu ishtiraatu waa in la shardiyo roobku inuu da-yo cinda salaami اlأuulى ta hore marka laga salaamo naqsanayo si ta hore aakhirkeedu iyadoo cudurdoorku cudurdaarku joogo ta dambe awalkeeda uula xidhiidho siduu labadii salaadood waxaa uu waktul cudriga uu isugu geeyo iyadoo cudurdaarka waxa weyaan qaa'im uu yahay haaniga muqaabilka asaxi wuxuu leeyahy may lama shardiyo si aan rukuucda iyo sujuudda iyo inuu roobki da-ayo aan loo shardin wathalju buu uhi roobkii markuu halkaa axkaamtiisi uu ku dhameeyey wuxuu uhi wathalju barafka iyo walbaradu dhagax roobaadku kama tarin roob oo kale weyaan xagga axkaamta in daabaa waa haddii ay dhalaalaan oo dee biyo ay noqdaan oo ay la mid noqdaan roobkii marada qoynayey markaa dee roob un bay la mid noqonayaanoo qadarkii roobka ee jamcinta banaynayay labadoodana wuu ku xaasilay haddii aanay markaa dhalaalin oo ay iska buurbuuran yihiin labaduba asaxu waxa weeye inaanay jamcin banayn ahayn waayo ruksadu waxay leeyihin waxay ku xidhan tahay roobka ee barafka iyo beradka iyo sidoodu sidooda uma aha wax jamcin markaa qofka u ruksaynaya markay roob la mid noqdaan ayuunbay jamca ruksaynayaan waxaa laga soo reebayaa bay yidhaahdeen haddii dee beredkaasi ama barafkaasiba uu waaweyn yahay oo qiطca kabiira uu yahay walow yaanu dhalaalinba iskaba burburadabe markaa lafteeda jamcii wuu banaynayaa oo dee mashaqo kaba weyn mashaqadii roobka oo mara qoyna ayay leeyihin dee beraf waaweyn baa madaxa kaaga dhacaya ama beradkaasi waaweyn in wax ku yeelaaba markaa dhici kartaba waayo wladharu buu yihi qowlka shaaficiye adharki waa taksiisu ruksati waa ruksadu inay ku gaar tahay ruksayntaa qofka loo rukseeyey inuu jamciyo labada salaadood roob awgii u jamciyo iyo barafkii iyo beredkii lamidka ahaa bilmusali waa inay ku gaartay kii tukanaya jamaacatan ay fii jamaacati kii jamaaca ku tukanayay waxaa ku baxay kii kelidii tukanayey gurigiisa ha ku tukanayo ama meheradiisa ama masaajidba kelidii ha ku tukanayo isagu ruksada ma haysto ma jamcin karo bimasjidin ku tukanaya masaajid oo baciidin oo baradiisa iyo hoygiisa ka fog oo yata-adaa masaajid kaa fogo hadduu is idhaahdo tag uu ku dhib mudanayo oo dhib uu ka soo gaadhay bilmatari roobka fii ariiqi wadadiisa iyo jidkiisa inta uu kusii jiro marka shuruuddan ayay u sheegeen oo waxay yidhaahdeen haddii la yihi shuruuddan maxaa u daliila waxaan dee roobku wuxuu u baneeyey laba salaadood in la jamciyo mid waktigeed laga soo raro mashaqada ku jirta awgeed haddii aan xaaladahan lagu jirinna mashaqa ma jirtaba oo haddii salaadii aanad jamaaco ku tukanayna gurigaaga iskaga tukanayso ama meheradaada ama masaajidkiiba dee kelida aad ku tukanayso jamaaco aada usoo noqoto aanay jirin dee ma ma mashaqadii ma jirto roobka sababtii jamcintu ay ugu banaanaanaysa haddii masaajidkiiba uu kuu dhow yahay oo albaabkaaga iyo albaabka masaajidku ay isu dhow yihin isqabadsan yihiin wax dhib oo roobkaa kaa soo gaadhaysaa ma jirta iyadana haddii haba fogaadaba masaajidku haddii masaajidka iyo gurigaaga inta udhaxaysaa ay hadhaysan tahay oo ay heego leedahay hoose ay leedahay roobkii kaa celinaysa markaana dee wax dhibi kaa soo gaari maaya toorana iska tukan tukan waktigeeda usoo noqon inaanu roobe kugu diin bay ka dhigan tahay shuruuddan sababta ay u sheegeen waa taas waxay leeyihin dee mashaqadii ayaa maqan hadduu qof kelidii tukanayo fil beyt ama masaajid ku tukanayo ama masaajidku u dhow yahay ama uu fog yahay laakiin meel rooba ka celinaysa uu hoos socdo falaa jamca cala alcasaxi liintifaa'i lmashaqa mashaqadii markaa ruksadu ay ku dhisnayd cilada u ahay cilada u ahayd ayaa maqan saas yidhahde khilaafka markaa wuxuu ka dhigay minhaajku inuu yahay qawli oo wal abharu buu yidhi laakiin rawdada wuxuu rajaxay kowna alkhilaafi wajhayn sharxu lmuhadabkana wuxuu rajaxay kownahumaa qowleyn marka ikhtalafa qowlu nawowiy raxima llahu tacala fi hadi masala marna khilaafka qowli buu ka dhigay marna khilaafka wuxuu ka dhigay khilaaf wajhiya ayuu ka dhigay muqaabil adharku wuxuu leeyahay mee shuruuddan iyadoon la helin baa mar hadduu roobda-ay jamcintu qofka ay u banaantay waayo nabigu alay salatu kaala kaana yajmacu fi lmasjidi wa buyuutu aswaajihi biqurbihi oo dee xadiidkaa ayaa laga fahmay inuu nebigu salaadaad jamcin jiray markuu roobda-ayo min geyri khawfin walaa matarin waana ta keentay inay sheegaan markaa roobka haddaa markuu roobda-ayo aan laba jamcin jirin maxay roob ka soo hadal qaadeen oo roobku aanu markaa sabab u ahayn inuu qofku rukso u haysto inuu salaadaad jamciyo marka waxay leeyihin guryaha dumarkiisuna masaajidka aada bay ugu dhowaayeen markaa shuruuddani ma jirta bay yidhahdeen laakiin muctamadku wuxuu leeyahay guryaha nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidka umay wada dhoweyn kuwo kala duwan bay ahaayeen kuwa masaajidka ku dhegan iyo kuwo markaa ka fogba way lahaayeen marka waxaaba dhici karta markaa nebigu calayhi salatu salaam uu jamciyey inaanu joogin guryaha masaajidka ku qabsane u dhow ee kuwii fogaa uu joogay taasaa dhici karta bay yidhahdeen halkan haddaba mas'ala ka soo baxaysa waxaad ka warantaa masaajidkii baad joogtaa de waana in badanna masaajidadana way ka dhacdaa salaaddii maqrib buu roob bilaabmay maqrib iyo cishaay baa markaa masaajidkii lagu jamciyey shuruuddan adiga lagaa heli maayo tusaale ahaan oo meheraddan masaajidka ku qabsan baabaad ka soo baxdayba ama waxaad masaajidka usoo mareysaa meel hadhaysan oo roobka kaa celinaysa hoosteed baad usoo mareysaa oo roobku wax dhib adiga ku gaadhsiinayaa ma jirto marka adu ma baxaysaa markay dadku jamcinayaan shuruuddii adiga lagaama helinay maya waxay leeyihin ataabicu taabicun qof walba in shuruuddan laga helaa waajib maaha waa in dadka masaajidka ku tukanaya ee laba salaadood jamcinaya waa in qaarkood shuruuddan laga helay inta kalena kuwaasay taabicu noqonayaan iyadoon shuruuddii laga helin jamcinta labada salaadood la jamcinayo way ku raacayaan madhabku waxa weeye sababaha la sheegay awgoodu in laba salaadood loo jamcin karo waa safarka roobka iyo waxaa roobka la midka oo barafka iyo wixii la halmaalaa intaasu baa loo jamcin karaa sabab kaleoo loo jamcin karaa ma jirta bay leeyihi xanuun xanuun awgii looma jamcin karo iyadoo inuu roobda ahayn dhulkii oo dhooba iyo dhiiri noqdayna looma jamcin karo ay leeyihi baqana looma jamcin karo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir midnaba looma samayn karo imaamu lxarameyn isagu wuxuu yihi waaba lagu ijmaacsan yahayba xanuun awgii inaan loo jamcin karin laakiin ijmaacaasi ma jiro xatى في المdhب الqاضي حusein iyo الmتwlي min أصحاaب الوujuه labadooduba waxay doorteen jawaaز الجamعi bsaبب الkhوف والmarض baqa awgii in laba salاad loo jamcin karo وakadalika xanuun awgin in loo jamcin karo oo labadanba dee mashaqadii keensatay in roob awgii loo jamciyo ama sfr awgii ayaa laga helaya bal mid ka daran ba ayaa laga heli karaa alkhaaabiy raximah llahu tacaala isaguna wuxuu yihi hadday dhooba jirtay hadduu xanuun jiro iyo waa la jamcin karaa labada salaadood ruuyaanina arrinka noocaas waa arrin wanaagsan buu yihi annawowi raximah llahu tacaala laftiisu wuxuu ikhtiyaaray daliil ahaan maaha madhab ahaane in xanuun awgii loo jamcin karo laba salaadood qofkii haddii kadeed iyo dhibaato ay ka gaadhayso salaad walba waktigeeda markuu tukado wuu jamcin karaa buu ihi mashaqada qofka kasoo gaadhaysa xanuunka dhoobada ayaa ta roobka yare marada dusha sare ka qoynaya ka daran soo maa waxaa la mida tusaalahaan dhakhtarkii gelayay qaliin waktigiisu uu dheeryahay dee joojintana dhibaata ay ka dhalanaysa hadduu idhaaho waan baxayaa oo salaad baan soo tukanaya bal xataa culimada qaarkood waxay ku dareen ardayga gelaya imtixaanaadka muhimka in lagula celin karin oo hadduu ka baxa dee shahaadadii aqoontiisa cadeynaysayba uu waayo laba salaadood oo la jamcin karana waktigood qaadanaya waxay dhahen dee mashaqadiiyo dhibaatada ka dhalanaysa haddii la jamcin waayo labada salaadood arrintaas sababteed ayaa arrimahan la sheegay waxa weeyaan kaba weynba ama lamida marka waa looga qiyaas qaadanaya sidaas ay yidhahdeen bal waxaa la odhan karaa cudurdaarka xanuunka ayaa ka daran cudurdaarka safarka oo iska caafimaad qaba oo safara oo safarku wax dhiba baan u geysanayn bal safarka dhexdiisa iska raaxaysanaya iyo qof xanuunsanaya keebaa daran ka xanuunsanaya ayaa daran alimaamu nawawi raximah llahu tacala markuu ka hadlayay in xanuun awgii loo jamcin karo labada salaadood qofkii xanuunsanayay kadeed iyo dhibaatu la kulmaya hadduu mid walba waktigeedaan tukanaya u idhaahdo wuxu uhi wahada alwajhu qawiyu jidda wayustadalu lahu bixadiid xadiidka waxa weeyaan waxaa loo daliishanayaa ibnu cabaas uu lahaa lianlaa yuxarija ummatahu marka waxay noqonaysaa wax kastoo uu ka dhalanayo xaraj iyo mashaqo lamida xaaladaha iyo suwarka ay nusuustu kusoo aroortay ama kaba daran in loo jamcin karo marka xagga daliil ahaan masalada laga eego lakiin madhabku waa sidaas weeye wallahu subxaanah wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin